إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qaraxyo maalintii shalay ciidamada baangaraaf lagula beegsaday deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose dowladda federaalk ayaa muqdisho ka bilowday xirxiritaan iyo raaf ka dhan ah dadkii muqdisho ku banaanbaxay ee ka soo horjeeda dilkii ay ciidamadeedu u geysteen laba qof oo rayd ahaa xubno basaas uu ahaa sirdoonka dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo maraykanka ayaa lagu dilay fagaaro ku yaala magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ehelada wiil dhallinyaro ah oo lagu jir dilay xabsi ku yaala degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa dalbaday cadaaladda iyadoona muqdisho ay ku soo badanayaan tacadiyada ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ah waxaa la helay dadkii ay qaadeen daadadkii ku soo rogmaday magaalada qardho ee gobollada waqooyi bari soomaaliya dhakhtarad u dhalatay dalka maraykanka ayaa isdishay kadib markii uu ku dhacay cudurka koronafirus ameerikaanka uu ku dhacay cudurka koronafirusna waxay kor u dhaafeen hal milyan oo ruux iyadoona dhimashadu ay sii korortay warkeenna waxaa qayb ku noqon doonta xubinta ganacsiga ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا warkiyo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qaraxyo maalintii shalay ciidamada baangaraaf lagula beegsaday deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay qarax culus oo shalay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah ee u daacadda ah maraykanka lagula egtay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qarax waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose waxaana lala beegsaday gaari cabdibile ah iyo mid bulet buruuf ah oo ah nooca aanayn rasaasta caadiga ah karin kuwaas oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa baangaraafta ee uu tababaray maraykanka gaariga cabdibilaah ah ayuu qaraxu si adag u haleelay isagoona gebi ahaanba burburay waxaana waxyeelo gaartay gaarigii kale ee la sheego inay yihiin kuwa aynuu xabadda karin inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka tirsan ciidamada baangarafta ayaa ku dhintay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen afar kale waxaana markaas kadib goobta soo gaaray ciidamo gurmad ah gaari ambalaas ah iyo cabdibile ay saaran yihiin ciidamada baangarafta ayaa soo gaaray halka uu qaraxu ka dhacay kuwaas oo qaaday meydadka iyo dhaawacyada saaxiibadooda dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ka bilowday xirxiritaan iyo raaf ka dhan ah dadkii muqdisho ku banaanbaxay ee ka soo horjeeday dilkii ay ciidamadeedu u geysteen laba qof oo rayd ahaa warkaas iyo war kale oo ku aadan ehelada wiil dhallinyaro ah oo lagu jir dilay xabsi ku yaala degmada dayniile ee magaalada muqdisho oo cadaalada dalbaday waxaa inoo faahfaahinaya wariye haashim cabdinaasir ehelada wiilkan oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay in wiil ayaga ka soo jeeda si xun loogu jirdilay xabsi ku yaala dayniile oo lagu magacaabo cusboole kaas oo ay joogaan ciidamada booliiska dayniile ciidamo dharcad ah oo ka tirsan saldhiggaas ayaa internetka ku baahiyey muuqaal ay ka duubeen wiilka xilligii ay jirdilayeen ayagoona si aada u aflagaadaynayey muuqaalkan oo laga dheehan karayay sida ay u jirdileen wiilkan lagu baahiyey baraha internetka waxaana arrintaa aad uga carooday ehelada wiilkan kulankooda ayay ku dalbadeen in cadaalada la mariyo kuwii wiilkooda sidaa u galay waaba haddii cadaaladu jirto waa kuwan ayagoo ka hadlay arrintaas alxamdulilaahi anagu waxaan ahaa dhibanayaal loogu geystay dhib degmada daynile khaasatan xabsi ku yaala degmada daynile layidhaahdo cusboole lagu jir dilay muddo toban maalmoodoo dhibanayaal ku ahay ilaa haddana wax cadaalad aan helin wax ka socdo ama dowladda ha ahaada guddoomiyaha degmada ama dadka dhibka geystay laga bilaabo saacaddan ma hayno toban maalmoodna dhibanayaalaan nahay waxaan ka codsanaynaa dhib naloo geystay annagoon haatan dembi isku malihiin nagula nagula hajuumay ninkii la dilay waxaan rabnaa si cadaalada in noo ninka la yidhaahdo noola maamulo inaan cadaalad helno cadaaladan u baahanaa waddanka cadaaladada nimanteega dheerayaala oo aan hubays oo hubaysan oo sharci haysan oo nin u shaqayhaya wax la yaab lahay nagu noqotay adduunka oo dhammaan lagu faafiyey xabsiga ku yaalla dayninle oo nagula jir dilay oo la- nagula faafsha iyadoo la dilaayo markhaati ka ahaadha nagula jir dilay ayaan aad iyo aad uga xunnahay dhanka kale magaalada muqdisho waxaa ka socda raaf ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dhallinyaradii ka qayb qaadatay bannaanbixii sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho kaas oo dowladda federaalka looga soo horjeeday bannaanbaxaas ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda federaalka ay degmada shibis ku dileen wiil dhallinyaro ahaa iyo haweenay umu lahayd caradii ka dhalatay falkaas ayaana sababay inay dadka reer muqdisho ku bannaanbaxaan dowladda federaalka waxaana muuqata inay falkaas ka carootay dowladda federaalka oo hadda ay bilowday inay argagax iyo caburin ku rido dadka reer muqdisho xubno basaas uu ahaa sirdoonada dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo maraykanka ayaa lagu dilay fagaaro ku yaala magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo aqrinaya bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur iyo nawaaxigeeda ayaa shalay gelinkii dambe waxay isugu soo baxeen fagaaraha halkaasi ku yaalla maadaama lagu wargeliyey in halkaasi xad lagu oofinayo intaasi kadib ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay keeneen saddex jawaasiis ah kuwaas oo la shaqaynayey qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ka jira iyo maraykanka laba ka mid a jawaasiistaas oo kale ahaa axmed nuurow maxamed oo xerow loo yaqaan islamarkaasina saddex iyo labaatan jir ah iyo bashiir aadan maxamuud oo dhagool loo yaqiin islamarkaasina laba iyo labaatan jir ah waxay la shaqaynayeen maamulka koonfur galbeed iyo dowladda maraykanka mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabul mujaahidiin oo goobta ka hadlaya ayaa sheegay in nimankaasi lasoo qabtay iyaga oo ku guda jira howshii loo xil saartay ninka saddexaad ayaa waxa uu la shaqaynayay maraykanka iyo maamul goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalka ah intaba eedaysanaha saddexaad oo lagu magacaabo bashiir axmed cabdulle oo loo yaqaan xoolow da'diisuna tahay konton sano jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayey sirdoonka murtadiinta hirshabeelle isagoo u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta sidoo kale in uu shareexo u geliyey rag ka tirsan mujaahidiinta boorsooyinkooda lana duqeeyey intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay eedaysane bashiir axmed cabdulle oo loo yaqaan hoolow wuxuuna ku jawaabay sidan haa waan la shaqaynayey rag badan waxaan la shaqaynayey rag badan oo ka tirsan murtadiinta muqdisho iyo kuwa ka tirsan hirshabeelle hirshabeelle maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan la xidhiiray nin ka tirsan baarlamaanka murtadiinta oo aan qaraabo nahay kadibna waxaan u sheegay in aan shaqo diyaar u ahay kadibna wuxuu igu xidhay rag badan oo ka tirsan maamulka murtadiinta hirshabeelle oo isugu jira b s iyo maamul intaba waxaan u gudbiyey macluumaadka macluumaad ku saabsan mujaahidiinta intaas kadib waxaa la ii dhiibay saddex moobeel oo kaamira leh aysanna ku jirin wax siimkaar ah waxaanna geliyey boorsooyin ay leeyihiin saddex nin oo ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey waxaana la ii soo qabtay anigoo ku jira shaqadaas intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwadii lagu soo dacweeyey saddexda nin oo kala ah kow axmed nuurow maxamed labo bashiir aadan maxamuud oo loo yaqaan dhogool saddex bashiir axmed cabdulle oo loo yaqaan xoolow iyo jawaabtooda ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ka soo saartay xukunka soo socda xukun dil ah oo xaduriddo ah xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkooda nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah qowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu wa abuu daawuud waatirmidiyu wannasaa'iyu wabnu maaja wa axmed labo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaad annafsu binnafs wathayibu zaani waalmaariqu min addiini attaariku liljamaaca muttafaqun calayhi wallaahu aclam hataan xamudbay tafiik allahu akbar allahu akbar
sanadihii lasoo dhaafay dhulka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa lagu dilay jawaasiis fara badan kuwaas oo hagayay diyaaradaha maraykanka warar kale oo coronavirus iyo xubinta ganacsiga ayaa dhagaystayaal idinku soo maqan balse markan aynu aadno dhanka iyo gobolada waqooyi bari soomaaliya waxaa la helay dadkii ay qaadeen daadadkii kusoo rogmaday magaalada qardho ee gobolka waqooyi bari soomaaliya magaalada qardho saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka da-ay roobab waaweyn kuwaas oo sababay daadad xoog badan oo kusoo rogmaday magaalada qardho ee gobolka karkaar daadadkan ayaa sida la sheegay waxa ay qaadeen dad badan iyagoona geystay khasaare hantiyadeed iyo sidoo kale mid nafeed wararka dib ka soo baxaya ee ku saabsan waxa ay sheegayaan in la helay ilaa toban qof oo ka mid ahaa dadkii ay qaadeen daadadkan dadkan ayaa waxaa loogu tegay meel ay biyaha ku go'doomiyeen baaritaan dheer kadib oo saacado qaatay ayaa dadkan waxaa la helay iyagoo halkaas ku sugnaa qaarkoodna ay duruuf adag ka muuqato magaalada qardho sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay waxaa soo gaaray gurmad ballaaran oo ay fidiyeen dadweynaha soomaaliyeed ee ku sugan magaalooyin ay ka mid tahay magaalada boosaaso oo aada ugu dhow magaalada qardho dhakhtarad u dhalatay dalka maraykanka ayaa isdishay kadib markii uu ku dhacay cudurka coronavirus weri abubakar ayaa warkan inoo soo jeedinaya haweenay lagu magacaabo lorana berrin oo ka mid ahayd dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa isdishay kadib markii uu ku dhacay cudurka koronaviruskana caafimaaday haweenaydan ayaa mas-uul ka ahayd qaybta degdega ee isbitaalka weyn ee magaalada new york waxaana la ogeyn sababaha rasmiga ah ee ku riixay inay isdisho maadaama ay ka caafimaaday cudurka koronavirus ee sida adag u leynayo dadka ameerikaanka ah dhakhaatiirtii la shaqaynaya dhakhtaraddan waxay sheegeen in xanuuno nafsi ay ka qaaday sida uu dadka u leynayo koronavirus maadaama ay joogtay isbitaalka weyn ee new york kaas oo ah isbitaalka ugu weyn ee la keena dadka uu soo rita cudurka koronavirus aabbaha dhalay haweenaydan oo lagu magacaabo filib ayaa sheegay in gabadhiisu ay aada uga murugaysnayd dadka uu soo ridanayo koronavirus ee sida tirada badan u dhimanaya taasina ay keentay inay isdisho dadka aan rumaysnayn allah subxaanahu wa tacaala ayaa u nugul musiibooyinka maadaama aanay lahayn sabar iyo dulqaad ay ugu adkaystaan musiibooyinka rabbaaniga ah diinta islaamka ayaana muslimiinta faraysa inay ku sabraan musiibooyinka oo ay ka heli doonaan ajar fara badan dhanka kalena dalka maraykanka tirada guud ee uu ku dhacay cudurka koronavirus ayaa waxa ay kor u dhaafeen hal milyan oo ruux iyadoona tirada dhimashadu ay gaartay konton iyo sagaal kun in ka badan wararka ku aadan cudurka korona ee dalka maraykanka ee la shaaciyey ayaa waxay imaanayaan iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dad aad u tiro badan ay u dhinteen cudurkan halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina ku soo dhowaada xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee dalagga waddanka sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan qaar ka mida ganacsatada aadan yabal oo ka warbixinaya qiimaha raashinka iyo agabyada kala duwan ee lagu iibiyo meheradaha ku yaalla degmada raashinka waddanka waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaalla koonfurta soomaaliya gallayda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii ama shooddeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yeed afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jirigaankeedii waxaa la iibinayaa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah halka liitarkeeduna uu yahay konton iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah markanna haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah qaar ka mida ganacsatada aadan yabaal ayaa inooga warbixiyey qiimaha la iibiyo raashinka iyo agabyada kala duwan ee lagu iibiyo meheradaha ku yaalla degmada aadan yabaal waxa ay ka tirsan tahay degmooyinka ku yaala wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe horumar ganacsi ayaa laga dareemayaa suuqa degmada wariyaheenna ciidaruus sabriya ayaa booqday suuqa aadan yabaal isagoo waraysiyo la yeeshay qaar ka mida ganacsatada waxayna ka warbixinayaan ganacsigooda waxaad nooga warbixisaa bal waxyaabaha dukaanka ku iibiso dukaanka maxaa lagu iibiyaa baatiga garbasaaraha xijaabaha goonooyinka ayo nuuc bagaashka maxuuahay caano booraha raashinka waxaan lagu iibin ma jiraan xijaabaha dumarka cabaayadaha iyo xijaabaha waxaa la iibiyaa saddex iyo toban doolar kuwa ciyaalka waxaa la iibiyaa sideed doolar kuwa kale oo dhexdhexeenka shan iyo toban doolar toban iyo laba nuucee kala ba wax kasto saliidda waa la gadaa waxaan la gadan ma jiraan meesha baatiga ardigi maxaa la gadaa tuman sagaal kun garbasaaraha afar doolar shan doolar macawiisaha sabarka loo yaqaan waxaa la gadaa saddex iyo labaatan soddon doolar mid ah mid labaatan iyo shana ayaa nuucay u kala baxaan aad baad u mahadsan tahay ee kobaha jambalka ragga iyo dumarka qaybahooda kala duwan maxaad iibisaa ragga iyo dumarka waxaa la kala iibiyaa isku lacag waayo kobaha nimanka toddoba doolaraa la iibiyaa kobaha naagaha dumarka waxaa la iibiyaa iyaguna toddobaa la iibiyaa waxyaalahaasoo dhan wax allaal waxa u baata dukaanku waa yaalan magacayga waxaa la yidhaha makaqaba cali saaciid waxaa waxaan dukaan ku leeyahay degmada aadayabaad waxaan ka ganacsadaa bur waxaan gadaa sokor waxaan gadaa timir waxaan gadaa teleefoonyo waxaan gadaa maxay aheeday sallayaasha waxaan gadaa kubaha raggu maaragtay uu ku mataqan qaato waxaan gadaa maxay aheed hoosguntiyaal mataqaanaa maxaa ayo noocyo badan baan gadaa moobeeladoo kale maxaa iibisaa moobeelada waxaan gadaa qaar waxaan gadaa maxay aheed tobaniyo kow doolar qaar waxaan gadaa soddon maxay aheed labaatan doolar qaar waxaan gadaa toban iyo shan doolar mataqaanaa waa kala nooc nooc intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkaasi waxay u dambaysay xubintii ganacsiga uu inoo soo jeedinaya wariye maxamed cali aadan warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga intaa